howlgalkan ay bilaabeen ciidamada booliiska galmudug isla markaana looga gol leeyahay sidii loo soo qaban lahaa dadka amasoomayaasha ah ayaa laga sameeyey deegaano ka tirsan galmudug waxaana degmooyinka howlgalkan uu ka socdo ka mid ah degmada balanballe iyadoona ciidamada ayaa soo qabteen rag masoomayaal ah oo halkaasi ku sugnaa taliyaha booliiska saldhigga degmada balanballe oo aanu wareysanay ayaa waxa uu faahfaahinaa ka bixiyey baaritaankaasi masoomayaasha lagu soo qabtay tir ahaan ayaa gaarayaan ilaa shan ruux halka kuwo kalena baadigoob ayaa ugu jiraan waxaan ka soo saarnay tillaabo yaa laga qaadi doonaa amar baan ka bixinay qofkii lagu arkana oo ciqaabteeda ayuu qaadan doonaa haddii ilaahay aada iyo aada dad isku dayay waa jiraan markii aanu maaragtay ciidamadu ay arkeenna waa u digeen wixiina way ka baxeen haddana magaalada ilaalo ayaga uqaasa oo maaragtay dadkaas inay arkaan oo soo qabtaan macnaha loo diyaariyey yaa magaalada wareegaya oo magaranaysaa ciidamada maya wixii ciqaabahoo loo heli karaba waa la marinayaa waa la xirayaa waa la ganaaxayaa waa qof maaragtay ku xadgudbay diinteenna macaan buu ku xadgudbay qofkaas tilaabaa laga qaadi doonaa wax hadda anagu hadda aan ganaaxina ma jiraan laakiin dhowr qof baan xirxirnay waana maaragtay waa sii dayna markii dambena oo magaranaysaa digniin baan uga dhigay markiina waxay faraha kula jireen malahna waxbay qaban qaabinhayeen inay sameeyaan bay rabeen taa adigu shan qof meelahaasay ahaayeen shan meherbeed baa isku dayday inay wax sameeyaan iyagoo qaban qaabadii ku jiraan ka soo gaarnay oo maaragtay markii dadna waxba maysi waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan dushaa barakaysan iscafiyaan ilaahay ka cabsadaan ay macnaha kaga faa'iidaystaan bishatan waa bishii muslimiinta ilaahay ugu sheeqay inuu dambigooda ku dhaafo qofkii ka harana meel xun buu ku haray marka waxaan ugu baaqayaa qof walba inuu dushaas ka faa'iidaysto ugu dambeyna waxa uu sheegay in howlgalka uu socon doono ilaama ayaa ka idlaato bisha barakaysan ee rabadaan oo haatana maalintiisii toddobaada galay taliska booliiska saldhigga degmada balanballe ayaa sidoo kale waxa uu adigniin u jeediyey dadka kale ee masoomayaasha ah iyo kuwa raashinka bisila ka iibiya waxaana uu sheegay inay sharciga la tiigsanaa doonaan